Kuuriyad markii weerarku ka baxo waa isbitaalada gudaha magaalada Baydhabo. Gabar iyo dhal iyo hooyo Soomaaliyeed oo xanuunsanaatay muddo, iyo waliba haweenka degmada Baydhabo iyo Diirseyna Deegbeyse. Gudoomiyaha ururka haweenka maamulka gobolka Baay. Gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo iyo xubno kala duwan oo ku dareeray ururada haweenkeena deeqdan si wadajireen deersii hooyadan. Waan kureegaana kumada madaga ururada haweenka degmada Baydhabo yana ku hadlay deeqdan la ku wareeji hooyada Soomaaliyeeda.
ilaahi wuxuu noo suurtageliyey gabadhii yareed xaaladeedii markaan aragnay inaan dhakhaatiir xamar aan la hadalno dhakhaatiirta inay wax ka qaban karaan aan soo ogaana ilaa iyo lacag saddex kun oo dollar camal ay qariimadeedii iyo shaqooyinkii loo qaban lahaa ay ku baxaayaan waxaan u mahad celinaynaa dhammaan reer koonfur galbeed ganacsatada dowladda hay-adaha iyo qof kastoo muxsin ee ka qayb qaatay xanuunka gabadhan maanta inuu ilaahi subxaana watacaala caafimaadkeedii iyo nolosheedii iyo badbaadadeedii maanta ka qayb qaatay nanku suragnalan taageerna caafimaadka meelka baabadlahay taasna way suurtageliyey umarkaas habooqnay idayan ku koynay gabargabdho kumada urada bulshada nin sheegtay gabarta markan habooqnay la danqana nuun markaas teebkood aan qaadnay intan contribution aan aruurna ilaahayna nin suurtageliyey nin fududaayey dhammaan bulshooyinka koonfur galbeed wasaarada lahaatii taasoo kale hay-ado hay-adda waay muuna shaqaalashiyadan ka mahadnagaan bulshada rayidkan ololeysan dadka dhibaataysan ee gabartaas habooqdana ere habooqani aragni garaawni damqani surugni waybaa mahad ballaaran intan ku jeediyaane cid walba oo gacan ku jeysati ini maryariisii dhakhtar hela ansurunti sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka maamulka gobolka baay marwo deeran abdi iyo gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo marwo hindiyo isaaq ali oo deeqdan beesada ku wareeji iyo dhanishow ku hadadhi alxamdulilah alshukurlah madiuna dadkii una dhexgalnin beeso saddex kun camal ee la eri maduun saddex kun geek walbadun si hoolan fiirion walyaro laakiin madiun dadkii una dhexgalni wasiiro kamid ee dowladda koonfur galbeed xildhibaano ganacsato shirkadooyinka maadaama lankioo sadaqadaas oo lakadarsada cajar ee xasanaad alla ku siiya lana ilaahay meel lankigeek hal naf badbaadiy wali limid ee intaasoo kun naf ee badbaadiya lamid ay ajari xasanaad allaha kasi unuun hada geeka oo taarikhda labaati lama eta wali inko inay marin yariise kanagani si una mayla eraay khidmadii un hanhelni una kuwareejina oo yan si degdeg ee caafimaad lankuwada si unuun mayla eraay caafimaadka una kuwarqabna hadhow wali kala hazaa'idoon una diyaar un ahaan haddii ilaahay er ini mayla eraay liinkaho muxsiniinta liin dhexgalo ini una mayla eraay niis diyaarinay liska shaqeey yeedahayti kuguulaysidii ilaahay walaagihan qoray alaf ilaahay hankadari lahan qaadi yeeda oo kumid ayiin mayl araayil dhibaano kumid ayiin ganacsato kumid ayiin shirkado dadweynaha reer baydhow gaar ahaan reer koonfur galbeed ankaxeen walaagi ilaahay hanku qaaday ilaahay hanka calfi inay un ansheegno geeka ka wareejino mariinyariisay yeeda oo caafimaadla la weydiyaaw isbitaal sidii liinka qaado fadii daawooyin liinka weydii fadii yeeda oo mayl araayi xaalsha eeyi ilaahay mayl araayis intii hadhiibitay marinyariisa ahay kadaaweeye artay hadhiibitay ajari hasanaadku sii intii ha qaaday ankatay hawey diidana yoona hoogshow aakhira miisaanshow yoona ankakaba deeqdan beesadoo lankadaagay hooyada soomaaliyeed oo gabariya dhaliya ka jirnaatii baydhaba waliba laaku aruriyay haanakumade wasiirada wasaaradaha koonfur galbeed bangiyada magaalada ganacsatada iyo ururada haweenka magaalada baydhaba